assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah eelajeediinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya oo maanta lagu soo gebagabeeyey teenada afisoni ee magaalada muqdisho halgamaha qalbi dhagax oo muqdisho lagu soo dhaweeyey ilsaar roobleh oo ka xabaalmariyey gabadfalkii ay kula kacday xukuumaddii isaga ka horreysay ciidamada booliiska maamulka galmudug oo wiil dhalinyo ah maanta ku dilay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud warbaahinta madaxa bannaan oo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya una badan xildhibaano cusub ku eedeeyey inay suurtaha ku samaysay timinta khudbadaha musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha madaxweynaha maamulka somalilan oo hargeysa kulan kula qaatay taliyaha ciidamada maraykanka ee africa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle waa rugcaddaa siyaasadeed oo shan iyo labaatankii sane u dambeysay kusoo jira siyaasadda soomaaliya wuxuu shaqada dowladda kasoo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliyo madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamira dhalinta wadahadalada somalilan dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxaa halkudhig u ah tayda maya taada maya teena haa
waa habeennimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegantaha labaiyo tobanka bisha may laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran haddii aan ku bilaabno saxbeel hadaljeynta musharaxiinta ah oo tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey teenada afisoni ee muqdisho mas-uuliyiinta markaa hadaljeynta sameeyeen maanta waxaa ka mid ah madaxweynaha talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdullaahi deni oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya haddaba warbixin arrintan ku saabsan faadimo cabdiqaadir xasan ayaa inoogu diyaarisay
halkan ayaa lagu soo gabagabeeyey guud ahaan dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee soomaaliya qaarkii u dambeysay hadaladooda ayaa maanta la dhegaystay iyadoona musharaxiintii maanta hadle ay qayb ka ahaayeen madaxweynayaashii hore dalkan u soo maray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa xaadir ku ahaa teendhadan afisyooni oo ah halkaay ka dhacayso munaasabadda dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya sidoo kale waxaa halkan jooga gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa markii munaasabadda ay dhammaatay oo khudbadihii la dhegaystay waxaa gabagabadii hadlay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee doorashooyinka hawshii aynu ku jirray xooggeedii intaanan u gudbin guddoomiyaha oo inoo soo xiraya waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo berri iyo saad dambe oo jimcada iyo sabtida ah waxaa lagu jiri doonaa diyaargarow haddii alla idmo sida ku talagalkeennu ahaana doorashadu waxay dhacaysaa shan iyo tobanka bisha ilaahay iidankii shaada madoobe oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka koobiy tobanaad ee soomaaliya oo dhankiisa hadley ayaa fariin ku aadan diray in la adkaysto maadaama keliya hadda ay dhiman tahay doorashada weyneed ee lagu dooranayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taasoo dhacaysa axadda iyadoona dadku jimco iyo sabdi keliya ay nasanayaan guddiga qabanqaabada doorashooyinka mahad ballaaran baan u soo jeedinayaa sida habsamada leh sharafta leh ay nooga agaasimeen mahad ballaaran baan u soo jeedinayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh waad mahadsantihiin waan ognahay in hataa jididkii iyo shalay iyo hoqoo barbareemaada la kulmay laakiin hadda wixii dhan waa la saxay siduu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka berri iyo jamcaha iyo sabtiga diyaargarowgiyaa la dhammaystirayaa axadda shirkii waxaana isugu imaan doonaa haddii aan la idmo doorashatii madaxweynaha xildhibaanada sharafta leh waxaa laydinkaga baahan yahay inaad wakhtiga ilaalisaan wakhti hore la imaado si aan maaragtay isla maalinnimadii mase habeenkii fiidkiisa hore aan usoo gebagabayno doorashada marka walaalayaal yaan la iloobin yaan la iska seexinin arrintii culeyska badnayd wax yaraan nooga haray ha la dulqaato aad iyo aad aad u mahadsantihiin fadhigaan maanta waa noo horan yahay asalaamu calaykum halkan oo ah tendhada afisoni ayaa loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada madaxtinimo ee soomaaliya inta badanna halkan ayaa lagu qabtaa iyadoo doorashadan ay ahayd mid caqabado badan ay hareeyeen haddana dadku waxaa u muuqata ee fafaalo ku aadan in dalkan mar uun uu yeesho madaxweyne hogaamiya iyadoona toddobaadkan soo socda gudahiisa la dhisayo oo doorashadii weyneed ee lagu dooranayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya halkan lagu qaban doono ammaanka waxaa si guud loogu wareejiyey ciidamada admis inta doorashada lagu guda jiro oo garab ka helaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qaybahooda kala gedisan gaar ahaan ciidanka booliiska iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed faadumo cabduqaadir aday tibiga dalsan tendhada afisyooni muqdisho
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa iyo xarunta xukuumadda ku qaabilay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo sanadkii kii markaa xukuumaddii ka horreysay u gacangelisay dowladda dalkaasi etoobiya wasaaraha ayaa qalbi dhagaxa ka xaalmariyey wixii markaasi lagula kacay isagii markaa ururkii o anlaf oo ka tirsanaa xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ahaa bishii janaayo ee sanadkan baabiisay go-aan horey ay u gaareen golaha wasiirada kaas oo qalbi dhagax iyo o anlafba ku tilmaantay argagixiso waa xukuumadda ra-isul wasaare xasan cali kheyre haddaba waa kan ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo markaa soo dhoweynta qalbi dhagax iyo xaalmarintii ka hadlay waxaa farxad ii ah in aan halkan ku qaabilo hoolka shirarka ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo aan maanta ku qaabilo walaalkay cabdikariin qalbi dhagax oo dalka muddo ka maqnaa sababta ugu maqnaana ay ahayd in hoolkan aada maanta u jeedaan lagu go-aamiyey in walaalkay halgamaha qalbi dhagax dalka laga musaafuriyo loona musaafuriyo dal kale oo shisheeye loona dhiibo looguna dhiibo si gardarro ah runtii shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ku mahadsantihiin sida kiirada leh sida wadaninimada leh sida ehelnimada leh sida walaaltanimada leh aada uga gubateen oo aada uga dhiidhiseen runtii aniga markaan halkaan imid waxaan ilaahay ka baryi jiray inuu maalin igu aadiyo igu simo in aan dhibkaas dhacay ee looga gardarana walaalkay halgamaa cabdikariin qalbi dhagax si xaqdarrada loogu dhiiba dal shisheeye aan xuquuqdiisii muwaadinnimo dalnimo aan dib ugu soo celiyo waxaan ka codsanayaa inuu nacafiyo waa ka xumahay raggii dhibkaas geystay inay maanta joogaan xukuumaddii iga horreysay iyo madaxdii iga horreysaba ay waddanka joogaan welina aan laga haynin raaligelin laakiin anigoo ku hadlayo magaca xukuumadda hadda joogto waxaan leeyahay walaal soo dhowow waa kaa raaligelineynaa dalkaagii hooye ayaad joogtaa tallaabooyin badan ayaan qaadnay golaha wasiirada oo lagu ansixinayay in demigii lagaa galay dib looga noqdo waxaa iyadana ka mid ahayd in jabhaddii xornimo u dagaalanka ee o n l f soomaali galbeed aan iyadana dhahnay waa ma ahan teroriste ma ahan argagixiso oo aan ku cadaynay shacabka soomaaliyeedna aan waagaas u cadaynan haddana u cadaynaynaa in iyagana naga raali noqdaan maadaama iyagana maalintooda aan sugayno madaxda jabhadda o n l f in marka ay dalka yimaadaan madaxdooda sidaanoo kale munaasabad aan u samayn doono inkastoo wakhtiga ugu gaaban yahay laakiin waxaan leeyahay hal iscafiyo soo dhowaada
kaas waxaa wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble markaana haddii aan aadno warar kala duwan ayaa kasoo baxaya magaalada gurceel ee gobol galgaduud wiil dhalinyara halkaas maanta lagu dilay wararkan ka helino magaalada gurceel ayaa waxa ay sheegahay in galabta gudaha magaaladaas lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo kamid ah dadka deegaanka oo aada loo yaqaanay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska maamulka galmudug iyo howlgallo ka waday magaaladaas gurceel ayaa rasaas ku furay wiilka dhalinyarada ah oo lagu magacaabi jiray siciid cusmaan gabeer kaas oo dadka u yaqaaneen afar daqiiqo qaar kamid ah helada marxuumka iyo ciidamo ka tirsan kuwa amniga magaalada ayaa meydka marxuumka ka qaaday goobta lagu dilay waxaana dilka loo geystay gabeere ka naxay qoyskiisa ehelka iyo dadka deegaanka marxuumka oo loo yaqaan afar daqiiqo ayaa caan ka ahaa baraha bulshada isagoona wax ka qori jiray barta uu ku lahaa facebook islamarkaana ku dhili jiray madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor markaana haddii aanu eegno saaxiibyaal warbaahinta madaxa bannaan ayaa mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo markaa u badan xildhibaano ku cusub baarlamaanka soomaaliya iyo kow tobnaad waxay ku eedeeyeen in surtaag lagu sameeyey tabinta doorashada iyo khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya nasiix cabdiqaadir xasan ayaa ka warmaysa
qaar ka mid a agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan oo maanta shir jaraayid ku qabtay magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey is-hor istaag lagu sameeyey in warbaahinta madaxa bannaan ay tabiyaan khudbadaha musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya labadii maalin ee la dhageysanayay khudbadaha musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya oo teendhada fisooni ka dhacday ayaa warbaahinta loo diiday inay tabiyaan waxaana qaar ka mid a madaxda warbaahinta madaxa bannaan oo warfidiyeen kala hadlay ay sheegeen inay jiraan shaqhsiyaad mas-uuliyiina oo diiday in ay xor u noqoto warbaahinta soomaaliya tabinta arrimaha doorashada gaartay habraaca markaan aragnay guddigaan la fadhiisannay guddoomiyahoodaa noo yimid cabashada waa u sheegnay waxay yidhaahdeen maalinta koowaadaan tijaabinaynaa waxa ka shaqaynaya laakiin maalinta dambe wax baan ka bedelaynaa waxaa muuqata marka in wiilashii iyo gabdhihii aan meesha u dirnay si dhaqan xumaa loola dhaqmay si aan ixtiraam lahayn loola dhaqmay waxa waxaas loo samaynayana annaga waxaan isleenahay faraa ku godan saxaafaddu ha xanaaqdo dagaal ha gasho wax ha dumiso annaga wax ka duwana wadanaa ma xanaaqayno ma dagaalamayno laakiin waxaan leenahay waxaana laku sameeyey ina laku sameeya ma ahayn waxaan aqbalaynana ma ah cidda nagu samaynaysa ee ka shaqaynaysana waa naqaanaa guddiyay mudeyr ahaanayaan beri xildhibaanu ahaana waa imaana wasiiru noqona kaamiradan kama maarmo a soo ordaa imaana waxay dhallinyaradu ka dacwoodeen laba nin oo aan islahayn saxaafadda oo ugu dhow yihiin waa ninka la yidhaahdo cabdi ismaaciil samatoro brofesoorka in badan ku noolaa waddamadaas brofeysor ah jaamacadaha wax ka dhiga isticmaalayay warbaahinta dadku ay ka barteen warbaahinta galaas hadduu ku jiro jaamacad dhigaya cid baran lahayd ma lah doodihii adkaa fursadihii ay siisay warbaahinta madaxa bannaan ayay shacabka soomaaliyeed ku barteen waxa lagu doortana waa intaas ee kuwa la dhashay jooga adduunkai jooga cid taqaanana ma lah fursaddii aan annagu siinay oo maanta uu xildhibaan ku yahay inuu wiilashii uu adeerka iyo aabbaha iyo awowaha uu ahaa inuu ku jajayso inta u yimaado wax la aqbali kara ma ah waxaa la mida saaxiibkeen oo aana aada u jeclayn saakay maanta inaan wax ka sheegno laakiin aanu ku qasbannahay inaan xasuusino meeshuu ka yimi waa macallimo macallin dhallinyaradii shalay aada hogaaminaysa waa kaa sheegteen haddii barasharku hayana bannaanka soo istaag haddii uusan ku haynna wixii lagaa sheegto walaal iska dhaqan ku leena kaama filayn welishuna kaama filayn waxa ay ay noo soo gudbiyeen atleast waxaan filayna inaa inta u timaado tiraahdid waraani culaysa ay haysta waxaad rabtiin waa idinla rabaa laakiin culaysaan haysta laakiin sida ay noo sheegeen kulligood way kaa sheegteen waxaan leenahay marka annaga waktigeenna iyo xoolaheenna iyo xooggeenna inaan dalkan gelino diyaaran u nahay laakiin in nalaku tacadiyo oo dhowr iyo toban qafoodoo meel ku xiran ay annaga yacni inta naga xanaajiso ay masiirka ummadda inaan wax u dhinna ay ku talagaleen ma samaynayno ayagaan xisaabinaynaa waa idin xisaabinaynaa waxaan rabnaa labada guddoon guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoonkiisa iyo guddoomiyaha aqalka golaha shacabka labadaba waxaan idin leenahay doorashada dhici doontaa axadda waa ka fiirsan doonnaa ciddii godobta naga gashan waa la xisaabtami doonnaa haddaana arrintan waxba aan wax laga qaban sax ma noqonayso meediyihii soomaalida oo jidka taagan oo inay dalkooda u shaqeeyaan raba oo riski kasta qaatay inta qorax lagu haya layidhaa qolgal ee dhaladanka tebi wax la aqbali kara maaha jirkan muhiimadiisa ugu weyn waxaan uga hadlaynaa cabasho warbaahinta ay ka qabaan islamarkaana la hor istaagay qaabkii ay u tabin lahaayeen doorashooyinka dalka ka socda
qaar ka mid ah madaxda warbaahinta madaxa bannaan ayay ku haasahayeen oo hir jaraad maanta ku qabtay magaalada muqdisho kana hadlayay istaag lagu sameeyey jeedinta musharaxiinta siday wariyaasha usoo tabiyaan oo markaa madaxda warbaahinta madaxa bannaan ay isku raaceen in doorashada madaxweynaha maalinta axda dhaceysana ay ka fiirsan doonaan haddii aan wax laga bedin hanaanka iminka lagula dhaqmay wariyaasha markaa soo tabanayay khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya warkii habeenimana ayagaa u dambeeyey cidda uusaga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel